alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiin wlaa cudwaana ila clى اظaalimiin salى اllahu عlى nabiyina muxamadi wعlى aalihi waصaxbih slma tasliima kasiira qaala baabu ixtimaali اlأdaa wuxuu baab u yahay in la xambaaro oo loo dulqaato dhibaatada qofka cid kale kaga imanaysa iyadoo sababta loogu dulqaadanaya ay tahay ilaahay jalla wacalaa raalli ahaanshihiisa oo la dalbaayo ilaahay daraaddii qaala allahu tacaala rabbi waxa uu yidhi waalkaadimiina waa kuwa qariya alqaydo cadhada yani waa kuwa cadhadii aan fulinin wixii cadhadu faraysay aan u hoggaansamin waalcaafiina cani nnaasi dadkana cafiya wallaahu ilaahay yuxibu uu jecel yaha almuxsiniina kuwa samafala dadka ahluljannaha ah ee jannada iska leh aadka u ballaadhan sifaadkooda rabbi markuu tirinaayey ayuu sheegay wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi walaman sabara qofka sabra ee wakafara iska dhaafa wixii lagu sameeyey ina daalika kaasi la min casmi lumuur arrimaha la yska dalba sharci ahaan bay ka mid tahay sharci ahaan la ysaga dalbay marka casmi lumuur waa maczuumaat lumuur ay almaluubaatu sharcan arrimaha sharci ahaan la ysaga dalbay bay ka mid tahay wa fi lbaabi baabkan waxaa ku sugan alaxaadiidu asaabiqatu fi lbaabi qablah baabkaasi hore ee kan ka horeeya ah xaadiidta inoogu soo hormartay ayaa baabkanna ku tacalluqda oo waxa weeye ku saabsan baabka horena wuxuu ahaa baabu alcafwi walicraadi can iljaahiliin wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rajula ninbaa qaala yidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay ow ina lii qaraabatan waxaan leeyahay qaraabo iyo dad xigaalah asiluhum waan xidhiidhiyaa wayaqطacuunii iyana way ijaraan wa uxsinuu ilayhim waan u samafalaa wayusii'uuna ilaya iyana way xumeeyaan oo xumaan bay iigu abaalgudaan wa axlumu canhum waan u dulqaataa wayajhaluuna calaya iyaguna way igu gardaroodaanoo way igu xadgudbaan faqaala wuxuu rasuulku yihi sala allahu alayhi wasalam lain kunta haddii aad tahay kamaa qulta sidaa aad tidhi oo warkaa aad sheegtay uu dhab yahay fa kaannamaa tusifuhum waa sidii oo aada cunsiinaysa almalla raran kulul sidii mid markaa raran kulul cunsiinaya oo kale aad ka dhigan tahay walaa yazaalu kamana zuulaayo macaka inuu macaaga yahay min allaahi ilaahay xaggiisa xaaluu ka ahaaday tacaalaa sarreeye dahirun calayhim mid kaa caawiya iyagoo kaaga gargaara maa dumta calaa daalika intaad sidaa ku sugan tahay rawaahu muslimun muslim baa wariye waqad sabaqa sharxuhu fii baabi silati alarxaami halkaasaana sharaxiisa aynu ku soo maray markaa dadkan xigtada ah ee aad adigu u samafalayseed wanaajinaysa ee iyaguna markaa kuugu abaalgudaya inay ku xumeeyaan ama kugu gardaroodaan dadka noocaasa in alla inta aad sidaa joogtaynayso ilaahay baa maaragta kaaga gargaaraya oo kaaga hiilinaya iyagana arrintaasi dembi khatara ayay ku tahay sidood raran cunsiinayso oo kale yaa ayay maaragtay xaalkoodu yahay marka xadiidka macnihii wuxuu hadda ka deliishanayaa rasuulku ma odhan sala allahu calayhi wasalama mar haddii iyaguba aanay dankaa lahayn adna danha ka gelina jar oo shaqaha ku darsan ma odhan bale wuxuu u ishaaray inuu maaragtay xaaladaa joogteeyuu sidaa ugu wado isagu oo xaqa isaga saaran uu ka soo baxo baabu lqadabi ida ntuhikat xurumaatu sharci wuxuu baab u yahay cadhada la cadhoodo in la cadhoodo ida ntuhikat marka lagu dhaco xurumaati sharci ida ntuhikat xurumaatu sharci waxyaabaha sharcigu xarimay kolka lagu dhaco walintisaari lidiin illaahi tacaala iyo diinta ilaahay in loo hiiliyo ayuu baabu yahay arrintani waa arrin aada u muhiima marka ilaahay sharcigiisa wax laga sheego ama la aflagaadeeyo ama la gees maro qofku inuu cadhoodo ilaahay dartii u cadhoodo diinta ilaahayna wuu hiiliyaa waa midda loo baahan yahay laakiin taa dadku way cagsiyeenoo qabaa'ilkoodi iyo reerahooda ayay dadku u hiiliyaan waxaa laga yaabaa qofku maanta oo dhan haddii diinta ilaahay lagu agcaayayo ama lagu agxumaynayo inaanu juuqka oo dhan kana diirin haddii laakiin reerkooda mar qura wax laga sheego uu soo boodaya taasina waxay tusaysaa arrin khatar ay tusaysaa ciyaadan billaah qaala allahu tacaala alla wuxuu uhi waman yucadim cid qofka weyneeye xurumaatillaah xurumaadka ilaahay qofka weyneeya iyo waxyaabaha ilaahay reebay iyo macaasidaee ka fogaada fa huwa khayrun lahu cinda rabbihi arinkaasi ayaa u wanaagsan oo u khayr badan rabbigii agtiisa sidaas waa si aada iyo aada ugu wanaagsan wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi uu yihi in tansurullaha ilaahay haddaa u hiilisaan yansurkum wuu idiin hiilin wayuthabbit waxaan u sugi doonaa qadaamakum gomadihiinna oo ilaahay sidee loogu hiilinayaa ilaahay waa qani hiilin oogama baahna waxaa se loo jeedaa diinta ilaahay haddaa u hiilisaan oo faafisaan oo garab joogsataan ilaahay wuu idiin hiilin weliba gomadihiinuu sugiyo gaalada iyo markaa la kulantaan cadowga ilaahay kuwa sugnaado oo aan yaacin oo aan ka argagixin buu idinka yeeli wa fi lbaabi baabka waxaa ku sugan xadiidu caaishata saabiqu fii baabi lcafwi xadiidkii caaisha markaa baabka cafiga aynu ku soo maray ayaa waxa weeye ka mid ah axaadiidta baabkanna haddii allaba kuu roon yahay tilmaamaysa waayahay ee ay ku sheegaysay rasuulku sala allahu calayhi wasalama gacantiisa weli waxba kuma garaacin gabadhna ma garaacin shaqaalana ma garaacin ilaa an yujaahida fii sabiili illaah ilaahay markaa waddadiisa inuu u jihaadayo u dagaalamayo mooyaane wmaa niila minhu shayun qau fayantaqima min saaxibih ila an yuntahaka shayun min maxaarim illaahi tacaala fayantaqimu lilahi tacaala xadiidkii ay tilmaamaysa weeye xataa isagu haddii wax lagu sameeyo naftiisa uma argoosan jirin haddiise ilaahay xaggiisa ama sharcigiisa meel lagaga dhaco kolkaa waa aargoyn jiray weeye wcan abi mascuudi cuqbata bni camrin ilbadriyi radia allahu canhu qaala wuxuu uhi jaa rajulu nin baa u yimi ila nabiyi nabiga sala allahu alayhi wasalam wa qaala wuxuu uhi inii anigu la ata'aharu waan ka dib dhacaa can salaati subxi salaada subax min ajli fulaanin hebel dartii ayaan salaada subax uga dib dhacaa oo aan uga hadhaayoo jamaca macni aanan u iman mima yuiilu binaa dheerayntu nagu dheeraynayo daraaddii famaa raaytu maan arag anabiya nabiga maan arag sala allahu calayhi wasalam oo qadiba cadhooday fii mawcidatin waana ku cadhooday qatu weligii ashadda si ka daran mimaa qadiba yowmaidin maalintaas siduu u cadhooday weli rasuulkaoo siduu maalintaa uga diiray oo uga cadhooday si ka daran u cadhooday maan arag buuhi yacnii rasuulku sala allahu calayhi wasalam arrintaa aada iyo aad ayuu uga cadhooday waayahay markii uu sheegay ninkaasi nin tukiya oo maaragtay salaadda aada iyo aada ugu dheereeya dartii inuu markaa salaadda uga hadho waa tahay maxaa dhacay dabadeetana fa qaala wuxuu rasuulku uhi yaa ayuhannaasu dad yahow inna minkum waxaa idinka mida munafiriina kuwa dadka eryayaa idinka mida oo salaada iyo masaajida iyo ka jaraya goobaha cibaadada fa ayukum kiin alla kiinii ama tukiya annaasa dadka tukiyaa falyujiza soo gaabiyo gaabintaasina waxaa sii fasiraya ficilkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo gaabintu waxa weeye in daqiiqada salaadii lagaga saaro looma jeedo ee gaabin sunnadii rasuulka waafaqsan baa loo jeeda fa inna min waraa'ihi maxaa yeelay qofka waxa ka dambeeya oo daba taagan imaamkii alkabiira kii weyna wasagiira kii yaraa wadalxaajati iyo kii danta lahaa ee meel ku degdegayay muttafaqun calayh intaba markaa in lala socdaa loo baahan yaho salaadii loo khafiifiyo تkhفiif waafaqsankii rasuulka salى اllahu alayhi wasalam markaa ninkaa qaldama ee dadka salaada aadka ugu dheereeyey ilaa qaar markaa jamciiba ay uga hadheen aad buu rasuulku uga cadhooday salى اllahu alayhi wasalam وعn caaishaةa radي اllahu canha qaalat waxay tihi qadima rasuul اllah qadima rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu ka yimi salى اllahu alayhi wasalama min safarin safar buu ka yimi waqad satartu xaal aan ku asturay sahwatan lii firka aan lahaa ama maaragtay waxa weeye qayb yaroo horoo aan lahaa biqiraamin daah anigoo ku asturay oo daah waxa weeye ku xidhay daahaasoo fiihi leh tamaathiilu sawira leh rasuulkaa safar ka imanayay sala allahu calayhi wasalam dabadeetana guriga qayb yaro horoo gurigu uu lahaa oo sidan waxa weeyaan markaa sufadoo kale ah ama guriga daaradiisa qaybtiisa yaro hore oo kale ah dee guryo yaryarna way ahayn waagaa guryihii la dhisan jiro guryahan waaweynee qaybaha badan may ahayn adigu qaybtaa guriga hore ee la seexanaya in yaroo ka soo horreysay ayaa waxay tidhi daah baan ku sii xidhay iyadoo ugu diyaargaroobaysa imaatinka rasuulka sala allahu calayhi wasalam daahaasina sawiruu laha waxyaaba nool sawirkood falamaa ra'aahu rasuululahi rasuulkii ilaahay markuu arkay sal allahu calayhi wasalam hatakahu uu dilaaciye wa talawana wejhu wejigiisina wuu isbedelay wa qaala wuxuu uhi yaa caaishatu caaishaay ashhadu naasi dadka waxa ugu daran cadaaban xagga cadaabka cinda allahi ilaahay agtiisa yowma alqiyaamati maalinka qiyaame aladiina kuwa yudaahuuna ee isku shabahaya bikhalqi illaahi abuurka ilaahay muttafaqun calayh ee isku daydayaya sida ilaahay wuxuu abuuro u sawiro inay maaragta wuxuu abuuraan iyagaan gaari karahayn waa tahay xadiidkanna markaa wuxuu sheegayaa arinkaasi in laga diiro sawirka waxyaabaha nool in la sawiro oo maaragtay daruuralaan la yska sawiraana ma bannaana haddii allaba kuu roon yahay sawirkana haddii madaxaasi laga jaro oo madaxa iyo qeybtaasi sare laga suuliyo saasuu ku baaba'aya qaala wuxuu dha sahwatu ka sufati daaradaa ama qaybtaa guriga hore oo kale weeye takuunu waxaanay ahaataa bayna yaday beyti guriga qaybtiisa hore guriga xaggiisa hore wlqiraamu qiraamkuna bikasri qaafi sitrun waa daah raqiiqun qarayar daah qarayar weeye wahatakahu naafsada suurata alatii fiihi macnaha hatakahu waxa weeye sawirkii ku yaalay ayuu maaragtay meesha ka saaro uu fasahaadiye oo uu ka jeexay wa canhaa y wa can caaishata waxaa laga wariyey ana qurayshan qurayshi ahamahum qabiilkii quraysh la odhan jiray rasuulkuna ka soo jeeday sala allahu calayhi wasalam ahamahum waxaa hami geliyey oo aada ugu weynaaday shaanulmar'ati haweenaydii arrinkeeda almakhsuumiyati makhsuumiyadda ahayd dee banu makhsuumna quraysh bay ka mid yihiin waa jilib qurayshta ka mid ah allatii taasoo saraqat waxadday gabadh markaa makhsuumiyaday ahaydoo waxbay xadday weliba arrin khataray taqaanay oo intay dadka wax ka ammaanaysato alaabtiyo waxaa ay dabadeetana dafri jirtay odhan jirtay maanaha idinka qaatayba adigu calaa kulli xaal markay xadday baa la yidhi dee xadkii baa laga ogayaa maxaynu yeelnaa qurayshina kolkaa dee islaamnimadana way iskaga cusbayd waxaanay dee isu arki jireen inay sharaf leeyihiin oo ilaahay xaramkii dejiyey oo waxa weeyaan maaragta dii la ydhaa gacantaa la jaray gabadha qabiilada cajiibkaa ka soo jeeda fadeexad iyo wax lamida ayay ka baqanayeen waxay dooneen markaa inay rasuulka ka wasteeyaan oo lagu qanciyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam inuu xadkaa ka dhaafo gebigeedaba fa qaaluu waxay idhaahdeen man yukalimu fiiha yaa arrinkeeda kala hadlaaya rasuulullaahi rasuulka ilaahay man yukalimu fiiha arrinkeeda yaa kala hadlaaya rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam faqaaluu waxay is yidhaahdeen man yajtaricu calayhi oo yaa ku dhiiranaya ilaa usaamatu bnu zaydin usaamihiina zayd mooyaane oo xibu rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalama kii rasuulka ilaahay jeclaa ahaaday marka usaamana wuu jeclaa aabbihiina wuu jeclaa usaamana dee waxa weeye guriga rasuulku iskaga soo korayo markaa waanu yaraa qofka yarina had iyo jeer qofka weyn wuu ka dhiiran yahay moogta rasuulkiyo dee maaragtay gurigiisiina had iyo jeer uu maaragtay dee kama qaloonahayn oo uu iskala soo koray aadna rasuulku isagiiyo aabbihiiba wuu jecla markaa dabadeetana usaamaa loo diroo layihi bal orodoo kala hadal arintaasoo ka wasteeyo inuu iska dhaafo bal hadda rasuulka ilaahay ku qanci fakalamahu usaamatu usaamaa la hadlay faqaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu ihi sala allahu calayhi wasalama atashfacu ma waxaad ka ergeynaysaa fii xaddin xad min xuduud illaahi xuduudda ilaahay ka mida tacaala isagaa sarreeye maxad xuduudda ilaahay ka mida ayaad ka ergeynaysa ood leedahay waxa weeye yaan la fulinin ha ee sideedabana xuduudda yacni dunuubta xuduuddu waxa weeye ay ka waajibayso oo ay ka mid tahay ee tuugadu oo ay ka mid tahay zinadu oo ay ka mid tahay khamriga la cabaa mar haddii imaamka ama madaxweynaha ama xaakimka fulinaya xadka ay soo gaadho ma jirto wax wasta ah iyo wax kala hadala iyo wax shafaaco ah iyo wax lagu dayayaa ma jirto lagama yaabana waay uma qaama dabadeetana rasuulku waa istaago fakhtaaba wuu khudbadeeyey oo arrintaasoo kale markay dhacdo had iyo jeer wuu khudbadayn jiroo dadka wuu la hadli jiro wixii qaladee jirana wuu sixi jiray cidda weliba qaladkaa ku dhacdayna hebel muu odhan jirine cidda sidaa samaysa hays jirta ama arrintaasi waa qalad saasuu caddayn jiray uma qaala dabadeeta wuxuu rasuulku ihi inamaa ahlaka waxaa halaagay man qablakum dadkii idinka horreeyey annahum kaanuu inay ahaayeen idaa saraqa marka uu waxda fiihim dhexdooda ashariifu ka sharaftali tarakuhu way iska dayn jireen waxay odhan jireen ma hebel baynu xad ka jari karayna wa idaa saraqa fiihim adaciifu ka taagta darani marka uu waxdana aqaamuu calayhi lxadda xadkay ka oogi jireen sidaasaa marka ay samayn jireen waxyaabii lagu halaagay baanay arrintaasi ka mid ahayd sharciga ilaahayna dadku wuu u siman yahay oo sharcigan ilaahay soo dejiyey ka daciifka ah iyo ka madaxda ah iyo ka mijaha ah iyo ka waxa weeye awoodda leh iyo ka maalqabeenka ah iyo ka caydha mooryaanka ahi way u siman yihiin sharciga ilaahay waymullaahi ilaahay baan ku dhaartaye low anna faatimata haddii faatimo oo binta muxamadin ina muxamadi saraqat ay waxadi lahayd laqatactu yadaha gacanteedaan goynla ugu qosgoy cid kale iska daaye faatima binti maxamed hadday waxadi lahayd gacanteeda waan jari lahaa xadkaa waan ku fulin lahaa muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay dabadeeta waxaa dhacday rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu ku fuliyo gacantii uu jaray gabadhii eeta berigii daba markii gacanta la jaray way toobad keentay toobadeedina way wanaagsanaatay ee rasuulkana sala allahu calayhi wasalam way u iman jirto maaragtay danteed iyo baahideeda markay wax uga baahato way u iman jirtay isaguna waxa weeye waa u fulin jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu ihi wacan anasin shaahidku markaa waxa weeye waa rasuulku wuxuu ka xanaaqay xadka maaragtay laga ergeynayo ee loo sacyiyayo ama loo dhaqdhaqaaqayo inaan la fulin taarusuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam ka xanaaqay kamana yeelin ilaa dadka kuwii ugu jeclaa oo usaamo iyo markaa kama yeelin wacan anasin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalam ra'aa wuxuu arkay nukhaamatan candhuuf buu ku arkay ama xaakaba dhaho fi lqiblati qiblada gidaarka masaajidka qibladiisa ee xaggaa salaada loo jeedsanayo markaa ah ayuu ku arkay markaa xaako fashaqa dalika calayhi arrinkaas uu ku adkaaday aad buu rasuulku uga xanuunsaday sala allahu alay wasalam xataa ru'ya fii wajhihi ilaa wejigiisa laga arkay faqaama wuu istaagay oo faxakahu biyadihi gacantiisuu kaga xoqay rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxuuna yidhi ina axadakum midkiin idaa qaama fii salaatihi salaadiisa markuu istaago fainamaa yunaaji rabbahu rabbigii buu la faqayaa wa ina rabbahu rabbigiina baynahu wa bayna alqiblati isagiyo qibladu u dhexeeya ee falaa yabasuqanna yaanu u candhuuf tufanin axadukum midkiin qibala alqiblati xagga qiblada candhuufta yaanu u tufin walaakin ha yeeshee can yasaarihi xaggaysa bidix ha u tufo aw taxta qadamihi ama lugtiisa ha ku hoos tufo uma akhada dabadeeta wuxuu qaatay qabtay darafa ridaa'ihi go-iisa darafkiisii saruu qabtay fabasaqa fiihi kolkaasuu candhuuf ku tufay uma radda bacdahu calaa bacdin dabadeetana sidaasuu isugu celceliyey faqaala wuxuu aw yafcalu haakada ama saasuu samaynayaa oo isagoo masaajidkii joogo salaaddii ku jira markay candhuufi qabato intuu marada ku tufo sidaa wuu isugu celcelin karaa muttafaqun calayh ama hoostuu ku tufi karaa ama hee xagga waxa weeye bidixda sheekhuna wuu sii faahfaahin doonaa marka rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalam candhuuftaasi wuu ka xumaaday waayo waa xurumaadkii sharciga oo meel lagaga dhacay bay soo gelaysaa weeye xadiidkuna diidi maayo sarraynta ilaahay oo ilaahay jala wacalaa wuu sarreeyaa addoommihiisoo dhan wuu ka sarreeyaa carshigiisuu ka sarreeyaa qur-aan iyo xadiid badan baana taa sheegay ismana diidayaan ilaahay inuu yahay qibala almusalli ka tukanaaya mid xaggiisa hore maaragtay ka soo qaabilaya iyo inuu sarreeya isma diidayaan waayo makhluuqaaba labada arrin oo ka wada suuro gelaya qaarkood aynu ku aragnaa famaa baaluka bilkhaaliqi ilaahayna jala wacalaa laysa ka milihi shayin wahuwa samiicu albasiir haddiiba la idhaahdo xadiidkani waa mutashaabihina waxaa loo celinaya adilada muxkamka ah ee cadcad ee sheegaysa ilaahay jala wacalaa culuwigiisa iyo inuu dadka addoomihiisoo dhan iyo makhluuqoo dhan ka dhex baxsan yahay uu ka wada sareeyo mutafaqun calayhi qaala wuxuu uhi walamru bilbusaaqi farista la isfaray maaragtay bilbusaaqi can yasaarihi xaggiisa bidix inuu qofku candhuufta u tufo aw taxta qadamihi ama lugtiisa uu ku hoos tufo huwa fii ma ida kaana fii hayri lmasjidi masaajidka meelaan ahayn waa haddii uu joogo qofku meel cidlaa isagoo iskaga tukanaya ayaa candhuuf cagtiisa hoostiisu ku tufi karaa halkaasuu gelin karaa ama xagga bidix buu tufi karaa ma garat fa amaa fi lmasjidi laakiin masaajidka dhexdiisa miyaa falaa yabsuq ilaa fii thawbihi yaanu ku tufin maradiisa mooyaane masaajidkii inaad dhexdiisii candhuuf ku tufto lama ogola sida kitaabka xaggiisa dambaba insha allahu tacaala inoogu iman doonta masaajidka dhexdiisii candhuuf laguma tufi karo ama sidaanoo kale roog ha yaallo ha goglanaado ama hadduu doono xataa ciid ha ahaado maya laguma tufi karo waayahay haddii laakiin maaragtay gidaarka masaajidka oo kale ay u suuro gasho inuu qofku ka laliyo oo uu ka lalin karo xagga bidixda isagoo u tufayo dee uu ka lalin karaya haddii kalena maradiisa ha adeegsado baabu amri ulaati lumuuri birifqi biracaayaahum wuxuu baabu yahay farista la faray wulaati lumuuri dadka madaxda ah birifqi inay u debecsanaadaan ee u turaan biracaayaahum shacabkooda iyo dadka ay raaceen ay mas-uulka ka yihiin iyo wa nasiixatihim inay u nasteexeeyaan iyo wa shafaqati calayhim inay u naxariistaan iyo wa nahyi reebista layska reebe can khishihim inay khiyaameeyaan iyo wa tashdiidi calayhim inay arrimaha ku adkeeyaan iyo wa ihmaali masaalixihim danahooda inay dayacaan iyo wlaflati canhum inay mooganaadaan dadkaasi ay mas-uulka ka yihiin iyo wa can xawaaijihim danahoodaba arimahaasi oo dhan madaxda iyo ciddii mas-uula oo madaxda ugu wada saraysa dadkaa noqoto ama kuwa ka hooseeye eh farista la faray ayuu maaragtay baabu yahay alla waxaasoo dhan sharciguu faray mas-uuliyaad culculus baanu hayaa dadkaa gacantiisa ku jiro amraayo inuu u dhibriyo inuu u nasteexeeyo wixii wanaagsan uu maaragtay u qabto inuu u naxariisto inaanu khiyaamaynin inaanu ku adkayn arrimaha ya inaanu danahoodi iyo masaalixdooda markaa iloobin ama aanu dayicin waxaasoo dhan baa laga doonaya qaala allahu tacaala alla wuxu uhi wakhfid u raarici janaaxaka garabkaaga liman itabacaka cidda ku raacday oo min almuminiina muminiinta ah yani isu dhuldhiga oo tawaaduc weeye wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi markaa nebi maxamed baa ilaahay sidaa ku yidhi ciddii madaxee dadka maamulaysaana dee halkii rasuulkay joogtaa sala allahu calayhi wasalam oo sidii rasuulku dadka u maamuli jiray buu isna u maamulayaa sidii rasuulku ula dhaqmi jiray inuu ula dhaqmaa saaran wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi ina allaha ilaahay yamuru wuxuu farayaa bilcadli cadaaladda iyo walixsaani samafalka iyo wa iitaai dilqurbaa qofka xigtada ah ee qaraabadaa in wax la siiyo wayanhaa wuxuu reebaya can ilfaxshaa'i xumaanta iyo walmunkari munkarka iyo walbaqyi xadgudubka yicidukum waa idin waaninaya rabbi jala wacalaa lacalakum tadakaruuna si aa maaragtay u waansantaan oo u aana qadataan aayaddani khayrka wax badan bay koobtay waayahay cadaaladaasina waa icaau kulli dii xaqin xaqah cid kastoo xaqle xaqiisii in la siiyo ayaa cadaalad laydha waxa wakhtiyadan dambe aad dadka qaar ugu dhawaaqaan almusaawaat sinaan sinaan ya ayay dadku ku dhawaaqaan sinaantiiyo cadaaladdu isku mid maaha cadaaladdu sinaan ma aha ee cadaaladdu waxa weeye icaau kulli dii xaqin xaqah cid kastaaba xaqay leedahay ee ilaahay jala wacalaa iyo sharcigiisu u qoondeeyey in la siiyo ayaa cadaalad la ydhahdaa garo wa can ibni cumara radia allahu canhuma qaala wuxuu uhi samictu rasuul allahi rasuulka ilaahay baan maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaal uu leeyahay kullukum dhammaantiinba raacin ilaaliyatin waxbaad ilaalinaysa wa kullukum dhammaantiinna mas-uulun can raciyatihi waxa uu ilaalinayee uu raacay waa mid la weydiin doono weeye alimaamu madaxweynuhu raacin ilaaliyo weeye wamas-uulun waana la weydiinaya can raciyatihi waxa uu raacay warajulu ninkuna raacin waxa uu maaragtay raacay oo uu ilaalinaya fii ahlihi qoyskiisa wamas-uulu can raciyatihi waxa uu ilaalinayana waa la weydiinaya waalmar'atu haweenayduna raaciyatun waa mid raaciyadka ah oo ilaalinaysa fii beyti zawjiha guriga ninkeeda wamas-uulatun can raciyatiha waxaanay mas-uul ka tahay oo la weydiinayaa waxa waxa weeye ay maaragta ilaalinaysa ka mas-uulka tahay ee la raaciye waalkhaadimu shaqaaluhuna raacin waa mid ilaalinaya fii maali sayidihi maalka cidda uu shaqeeyo wamas-uulun can raciyatihi waxa uu maaragta raacina waa la weydiinaya wa kullukum dhammaantiinba raacin kuwa wax ilaalinayaatiin wamas-uulun can raciyatihi qof walbana waa la weydiin doonaa waxa uu raacay ee uu ilaalinayo muttafaqun calayh laba jeeroo horena xadiidku inoo soo hormaray markaa dadkii mas-uuliyaadkii ha kala duwanaadaan oo mas-uuliyad sare iyo mid dhexe iyo mid hoose ha u qaybsamaane laakiin qof weliba waa mas-uul qof walbana ilaahay jalla wacalaa wixii uu uga mas-uul dhigiyo wuxuu raaciyey ayuu weydiinayaa weeye taasuu weydiinaya waxaana adduuniya aakhiraba dadku ay ku badbaadayaan qof waliba mas-uuliyaddii iyo xilkii ilaahay jalla wacalaa uu u dhiibay inuu sidiisa uga soo baxo qaala wacan abi yacla macqil bni yasaarin radia allaahu canhu macqil ibni yasaar almusani qaala wuxuu uhi samictu waxaan maqlay rasuul allahi sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaal uu leeyahay maa min cabdin addoon ma jira yastarciihi illaah ilaahay uu raacinaayo raciyatan raciyad uu raacinaayo ma jira addoon ilaahay cid mas-uul uga dhigaayo ha noqdo madaxweyne ha noqdo wasiir ha noqdo waxa weeyaan markaa kii maxakamadda fadhiyey ha noqdo kuwii ka hooseeye faraha badnaa ee kala duwanaa ha noqdo maamule iskuul ama madrasadeed ama waxa weeye kale ha noqdo mid xil kala haya ma jiro qof ilaahay jalla wacalaa xil uu maaragta iyo mas-uuliyad uu dhiibayo len mas-uuliyadahani ilaahay baa jalla wacalaa qofkan u qadaray oo u qoray oo haddaanu ilaahay u qori lahayn muu heleen oo yamuutu dhimanayo yowma yamuutu maalinka uu dhimanayo wa huwa isagoo kaashun khiyaameeye liraciyatihi raciyadiisii khiyaameeyey ilaa haddiise uu dhinto isagoo khiyaameeye wixii ilaahay uga mas-uulka dhigay xarama allaahu calayhi aljanna ilaahay jannadu ka xarima jannaduu ilaahay ka xarimaa jannada ma galo muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay markaa tani waa waciid iyo goodi daran wey ya waa goodi aad iyo aad u daran wa fii riwaayati wa jaa fii riwaayati riwaayad kalena waxaa ku soo arooray falam yaxuhaa macnii qofka ilaahay raciyadiiyo cid mas-uul uga dhiga ee falam yaxuhaa aan ku ilaalin ay falam yasunha binusxihi nusxigiisa aan ku ilaalin samaka talintiisa iyo wanaajintiisa aan ku ilaalin ama falam yaxuhaa aan ku koobinen ku hareerayn binusxihi lam yajid ma helo raa'ixata aljannati urta jannada heli maayo wa fii riwaayati limuslimi waxaa ku soo arooray maa min amiirin amiir ma jiro yelii maamulaya umuura almuslimiina arrimaha muslimiinta uma laa yajhadu lahum dabadeeta aanu daalahayn uma laa yajhadu lahum aan isu dhibahayn oon markaa u daalahayn oo aan maaragtay ku daalahayn inuu waxa weeye wanaagga gaadhsiiyo oo haddii allaba kuu roon yahay uu ilaaliyo oo danahooda uu ka shaqeeyo wayansaxu lahum ay walaa yansaxu lahum oo aan u naseexaynahayn oo samahooda aan ka talinahayn ilaa lam yadkhul macahum ljannata jannada lama galo qofka madaxda ah ee dadkii muslimiinta ahaa inta ilaahay madax uga dhigay dabadeetana aan isu dhibahaynen u daalahayneen danahoodi iyo masaalixdooda uga shaqaynahayni jannada lama galo oo arrin aad iyo aad u adag wey wacan caaishata radia allahu canha qaalat waxay tihi samictu waxaan maqlay rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaal uu leeyahay fii beyti haada gurigayga kana uu ka leeyahay allaahuma allahayow man waliya qofka maamula min umr- min amri ummatii arrinka ummadayda xaggiisa shay-an wax ka maamula ee fashaqa calayhim ku adkeeya ee dhiba fashquq calayh ilaahay oo isagana ku adke oo arrimaha waxa weeye haw sikhirine ku dhib ee markaa waxa weeye qowl ku dhiba ama ficil ku dhiba wey waman weliya qofka mas-uul ka noqda min amri ummatii arrinka ummadayda shay-an wuxuun wuxuu doona ha noqdo ee farufa- farafaqa bihim u tudha ha farfuq bihi ilaahay oo isagana maaragta u tudho arrimaha us- us- u sahal rawaahu muslim muslim baa wariyey mar haddii dadkii uu mas-uulka ka ahaa uu u tudhay oo uu arrimaha u sahlay ilaah oo isagana waxa weeye arrimihiisa maaragta u fududeeyo u naxariiso oo ee, waxa weeye u tooga qumbi bay noqonaysaa marka waa duco rasuulku sal اllahu alayhi wasalam uu ku duceeyey rasuulkuna wuxuu aad u jeclaa ummaddiisa iyo dadka muslimiinta in la ilaaliyo oo aan meel lagaga dhicin oo aan waxa weeye la duudsiin xaq xuquuqdooda oo aan la dulmiin sidaa awgeed baa qofkii ku adkeeye si xun ula dhaqmana uu habaaray rasuulku sal allahu alayhi wasalam habaarka rasuulkuna seegi maayo shaki ma laha qofkii si wanaagsan ula dhaqmee ilaaliye ee dhaqaaleeye ee si fiican ula dhaqmee u ilaaliyana uu u duceeye rasuulku sala allahu calayhi wasalam وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحول قال رسول الله رسولك إله وحول صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل رير بنو إسرائيل وحي أهايين تصوصهم كوا أي ماموشا الأنبياء وأنبياء دا مامولي جري أنبياء دا مامولي جري أو سياسدين جري سياسة سيدة با وحا الله يقانانا وحا الله يلاهدا ricaayatu shu'uuni اlumma in la ilaaliyo arinta ummadda arrimaha ummadda in la ilaaliya siyaasad la ydhaha carabi ahaan ha ilaan kelmadana siyaasa waa kelmad carabiya ma ogta ma fahamte markaa tasuusuhum lambiyaa ambiyadaa maamuli jirto arrimahooda u ilaalin jirtay kulamaa halaka mar kastoo u dhinta nebiyu nebi khalafahu nebiyu nebi kalaa soo weydaaran jiray oo ilaahay jala wacala u waxyoon jiray sidaasay markaa nebiyadu isaga dambayn jireen reer banu israa'iil wainahu laa nebiya bacdi anigase nebi iga dambaynayaa ma jiro wasayakuunu bacdii aniga wax nebi oo iga dambaynayaa ma jiro anaa nebiyadii laygu khatimay oo ugu dambeeyay wasayakuunu bacdi dabaday waxaa markaa jiri doona khulafaau madax baa dabaday jiri doonta oo iman doonta fayakuruuna way badan doonaan madax baa dabaday maaragtay la heli doonaa way badan doonaanoo kuwa aad u badan bay noqon doonaan qaaluu waxay idhahdeen yaa rasuulalahi rasuulka ilaahay o famaa taamuruna maxaadna faraysaa madaxdaa badani markay timaado qaala wuxuu uhi awfuu oofiya bibaycati lwali falwal say u kala horeeyaan baycadooda u maaragtay oofiya ha oo haddii maaragtay mid madaxweyne idiin ama idin haysto oo la baycooteen oo waxa weeye isaga la adeecayo isagoo jooga haddii mid kale uu dee meesha yimaado la murmayo ku haystaa kaa hore laazima weeye markaasay u kala horeeyaan waxa weeye u oofiya daacadii aa siinayseen iyo maqalka maqlayseen iyo fawdala-aantii sidaasay u kala horeeyeen ugu oofiyo weye xaadiis kale oo badan oo fasiraysaa macnaha noocanana way jirtaa uma acuuhum uma acuuhum dabadeeta siiya xaqahum xaqooda siiya wasalu llaha ilaahay weydiista aladii lakum xaqaa idinku leedihiinna ilaahay jala wacalaa weydiista faina allaha maxaa yeeley ilaahay saa'iluhum wuu weydiinayaa cama starcaahum wixii uu dhiibee uu raaciyey ee uga mas-uul dhigay ilahay uu weydiinaya muttafaqun calayh marka macnuhu waxa weeye iyagana mas-uuliyad baa saaran kuwii madaxda ahaa dadkiina mas-uuliyad baa saaran marka nin kasta ha ka soo baxa mas-uuliyaddiisa haddii kasara uu mas-uuliyaddiisa dayaco ka hoosena inuu idhaa isma waxa weeye wuu dayacay ma aha wuxuu rasuulku ku talinayaa sal allahu calayhi wasalam oo uu ummadda farayaa qof waliba xilkii iyo mas-uuliyaddii la saaray ilaahay saaray inuu ka soo baxo kii dayacana ilaahay hortiisaa lagala xisaabin- lagala xisaabtamaya ilaahay baa kala xisaabtamaya wacan caaidi- wa can caa'id ibni camrin radia allahu canhu annahu dakhala wuxuu u soo galay saxaabigaasi calaa cubaydillaahi bni ziyaadin waa cubaydillaahi bni ziyaad ibni abiihi ninkii la odhan jiray ciraaq baanu markaa amiir ka ahaa nin daalim oo dhib badanna wuu ahaa waa ninkii maaragtay mas-uulka sare ka ahaa ee dilkii lagu khaarijiyey alxusein ibnu cali ibnu abi aalib radia allaahu canhu ina faaimo ahaa binti rasuulilaah iyo aalu beytkii kale faraha badnaa ee la socday dilkii lagu khaarijiyey waa ninkii waxa weye mas-uulka sare ka ahaa isagoo xagga sare ka maamuleeyey indhi badanna wuu ahaa fa qaala lahu wuxuu ku yidhi saxaabigaasaa ku yidhi ay bunaya war aabbo ani inankaygiiow si wanaagsan wuu u dhibrinayaa si ladifan buu ula hadlayaa inii anigu samictu waxaan maqlay rasuul allahi rasuulka ilaahi sal allahu alayhi wasalama yaquulu xaaluu leeyahay ina shara aricaai kuwa xoola jirka ah ee xoolaha raaca waxa ugu shar badan alxudama ka garaaca badan ee xoolaha dhibe ee garaaca ee iska duldaadiya ee si adag u kaxeeya ee aan waxa weeye maaragtay si qun yara u wadin ee aan daajin ee dhiba kaasaa ugu waxa weeye dhib badan fa iyaaka waxaad iska ilaalisaan kaaga digaya an takuuna minhum kuwa inaad ka mid noqoto marka waxaa la isku shabahayaa qofkii xoolaha la joogay xoolaha raacayay iyo qofka ummadda ka mas-uulka ah ee madaxda u ah ayaa la isku shabahaya alxuama xuamana waa fucalo oo siyaaqulmubaalaha ayay ka mid tahay waa ka garaaca badan ee dhibta badan ee xoole aadka u dhiba markaa qof amiire ama madaxahood ummadiisa iyo shacabkiisa aada u dhibaya ha noqonin buu ku leeyihi muttafaqun caleyhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay xadiidka horuu sheekhu inoogu soo sheegay bukhaariyo muslimna iskumay waafaqineh imaam muslim unbaa wariyo xagga horu ku soo sheegay marka muttafaqun caleyhi halkan waa sahwi weeye xadiidku dee ziyaadana wuu lahaa oo markuu sidaa kula taliyey waar naga aamus buu yidhi quushihii saxaabada rasuulkaa tahe hus buu ku yidhi halku waxa weeye xadiidkii ka dhegaysan lahaa uu ka qaadan lahaa markaasuu saxaabiguna uu jawaabay radia allahu canhu ku yihi ma iyagaa buushaba lahaa dad wada wanaagsan bay ahaayeena buushaha iyo waxa weeye intay liidataaba dadkii dambey ku jiraane buushaba may lahayn wa can abi maryama alsdiyi radia allahu canhu annahu qaala wuxuu ku yidhi ninkaasi limucaawiyata radia allahu canhu samictu waxaan maqlay rasuul allahi rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalama yaquulu xaaluu leeyahay man wallaahu allahu shay-an qofka ilaahay uga mas-uul dhigo shay oo min umuuri lmuslimiina arrimaha muslimiinta ka mid a oo faxtajaba isxijaaba oo isqariya duuna xaajatihim haa baahidooda sokadood iyo wa khallatihim baahidooda sokadood iyo wa faqrihim faqrigooda sokadood isxijaaba oo halkii uu maaragtay meel u fadhiisan lahaa uu dadka ka kala habayn lahaa jiq intuu meel galo dabadeetana askar isku meeriye sidaa meel loo maraba la waayo ixtajaba allaahu ilaahay baa iska xijaaba duuna xaajatihi wa khallatihi wa faqrihi yacnii baahidiisa iyo faqrigiisa iyo haddii alaba kuuroy khalladiisa sokadii baa ilaahay iska xijaabaya isna yowma alqiyaamati maalinka qiyaama aljazaau min jinsi alcamal dadka uu maamulayo ilaahay uga mas-uul dhigay hadduu iska xijaabay hee isna ilaahay baa qiyaamaha iska xijaabaya fajacala wuxuu bilaabay dheh fajacala wuxuu yeelay mucaawiyatu mucaawiya radia allahu canhu rajula nin buu ka yeelay calaa xawaaiji nnaas dadka baahiyahooda rawaahu abu daawuuda watirmidiyu abu daawuud iyo tirmidi baa wariye xadiidkuna waa xadiid xasanahoo sugan oo duruq iyo shawaahidla weeye waa tahay marka xadiidkana wuxuu tilmaamayaa dadka madaxda ah inay dadka had iyo jeer u dhibriyaan oo ay la socdaan oo waxa weeyaan aanay dee dadka iska qarin waa iska adagii xaalku hadda wakhtiyadan dambe ee la joogo xaalku waa mid waxa weeye aada iyo aada isaga adag mucaawiyana radia allaahu canhu saxaabi buu ahaa faadila oo qiimo badan maamul wanaagsan marka cumaradii dee ka horreysay yani khulafaa raashidiinkii baa ka horreeyey afartii khulafadaa ka horreeyey kuwaasunbaanu dee gaarahayne laakiin dadkii ka dambeeyey ninay gaaahan ninay gaarhayeen mu ahayn nin siyaasad wanaagsan oo maamul fiican oo qiimo badan buu ahaa axaadiista rasuulkana sala allahu calayhi wasalam aad buu ugu camalfali jiray xadiidka mar alla markii loo sheegay loo keenay isla markiiba xafiis buu furay danaha dadka waxa weeye qaabilsan ninbuu xafiiskaasi dhigay wax alla wixii dadka baahi qaba ee dowladda iyo maamulka wuxuun uga baahan ya inuu ninkaasi u fuliyo oo halkaa dadka uu ku kala socodsiiyo ayuu faray wixii dee uu isagu maaragtay fulin kari waayana uu maaragtay ninkaa sare la soo socodsiiyo waa tahay sideedabana dadka maaragtay madaxda ah ilaahay ka uu khayr la doono u xusiyaa dad khayrka kula taliya oo cilmiga u sheega oo wixii wanaagsan u sheega oo dulmiga iyo xadgudubka uga diga isna dabadeeta wuxuu ka yeelaa mid aqbala khayrka iyo wanaagga ya ka kalena dad baasoo bidaano ah oo waxa weeyaan sharka u sheega iyo dulmiga iyo waxyaabaha u qurxiya ayaa lagu sallidaa baabu lwaali alcaadil wuxuu baab u yahay fadliga iyo qiimuhu leeyahay alwaali qofka waaliga ama madaxda ah ee alcaadil caadilka ah qaala allahu tacaala alla wuxuu uhi in allaha ilaaha yamuru wuxuu faraya bilcadli cadaalad iyo walixsaani samafalka wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yihi waaqasituu cadaalad sameeya in allaha ilaaha yuxibu wuu jecel yaha almuqasitiina kuwa cadaalada sameeye wa can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu rasuulka ilaahay yidhi sabcatun toddoba yudiluhum ullahu ilaahay wuxuu u hadhaynayaa fii dilihi harhkiisa yowma maalinka laa dila hadh aanu jirin ilaa diluhu harhkiisa mooyaane ee waa maalinka qiyaame ayaa toddobadan harhka ilaahay loo hadhaynaya harhkaa ilaahay ee la sheegayaana waa harhka carshiga sida axaadiisi ay ku soo aroortay harhka carshiga ilaahay weeye imaamun caadilun ka ugu horeeya imaamun madaxweyne weeye caadilun caadilahoo cadaalad wax ku maamula iyo wa shaabun nin dhallinyaro weeyo nasha'a ku barbaaray fii cibaadati illaahi cibaadada ilaahi tacaala iyo wa rajulu nin weeye mucallaqun uu ku xidhan yahay qalbuhu qalbigiisu fi lmasaajidi masaajida gebigiisiiba waxaa lagu maelay sida laydhkaa masaajidka ka soo laalaada qalbigiisuoo masaajidku ku xidhan yahay hadduu ka yaro baxa ama uu ka maqan yahay masaajidkiibuu qalbiga ku haya goormaad ku noqon goormaad casharkii ka baxayo dhegaysan goormaad ku cibaadaysan saasuu isleeyahy iyo warajulaani laba ninoo taxaabaa isu jeclaaday filaahi ilaahay daraaddii ijtamaca calayhi ku kulmay watafaraqa calayhi kuna kala tegey oo iyagoo sidaa isu jecel maaragta ku kala faaruqay iyo warajulu nin dacathu ay u yeedha imra'atun haweeney daatu mansibin wa jamaalin mansib iyo quruxu saaxiiba darajo iyo quruxu saaxiiba oo faqaala yidhi innii anigu akhaafu llah ilaahay baan ka baqanayaa shaqo kugu darsan maayo iyo wa rajulun in tasadaqa sadaqadaysta bisadaqatin sadaqo oo fa akhfahaa qariyey xataa laa taclama ilaa aanay ogaanin shimaaluhu bidixdiisu maa tunfiqu waxay bixinaysa yamiinuhu midigtiisu yacnii siduu u qarinayaa laga wadaaye u maaragtay mid hoosoo ilaahay inuu ogyahay uga dhigayo iyo wa rajulu nin weeye dakara allaha ilaahay xusay oo xasuustay khaaliyan xaala uu meel cidlaa joogo oo fafadata ay burqatay caynaahu labadiisa indhood ilmaa ay la burqadeen muttafaqun calayhi isagoo meel madow iskaga jira ama meel cidlo ah buu ilaahay xasuustay aakhiradiisa xasuustay soo horjoogsiga rabbigii xasuustay arintaasi maskaxda ku soo celceliyey kolkaasaa indhihiisa ooyeenoo markaa ilmaa ay ka timo burqadeen xadiidkani toddobadaasuu sheegayaa ee qaar kalena way jiraan toddobadan haddaba ka ugu horeeya waa imaamka caadilka ah waxaana loogu horeysiiyey bay ahlucilmigu idhaahdaa licumuumi nafcihi imaam caadilo dadka ilaahay markuu siiyo ummadda nafcigiisa iyo waxtarkiisa ayaa aada u baahsan oo aada u cajo badan waayo dee amarkiisiibaa fulaya intii ka hoosaysay buu wax wanaagsan u sheegayaa khayrkiisaa baaha halka ka xuna sharkiisu uu ka baaho wa can cabdilaahi bni camr bn اlcaasi radi allahu canhuma qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahi wuxuu uhi salى allahu alayhi wasalama ina almuqasitiina kuwa cadaalada sameeya cinda allahi ilaahay agtiisa calaa manaabira minbara ayay ku dul sugan yihiin min nuuri nuur ka samaysan can yamiini raxmaani allaha raxmaanka midigtiisaanay ku sugan yihiin caza wajal wa kiltaa yadayhi yamiinun ilaahay labadiisa gacmoodna waa midig aladiina kuwa weeye dadka muqsidiinta ah yacdiluuna cadaalad ku samaynaya fii xukmihi xukumkoodiiyo wa ahlihim eheladooda iyo wamaa waluu waxa ay maaragtay maamulaan ay ka mas-uul yihiinba rawaahu muslim wa can cawfi bni maaliki radia allahu canhu qaala wuxuu uhi samictu waxaan maqlay rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquulu xaaluu leeyahay khiyaaru a'immatikum madaxdiinna waxa ugu wanaagsan aladiina kuwa tuxibuunahum waa jeceshihiina wa yuxibuunakum iyaguna idin jecel shacabkuna ay jecel yihiin iyaguna jecel wa tusalluuna calayhim aa u ducaynaysaane wa yusalluuna calaykum iyaguna idin ducaynay wa shiraaru a'immatikum madaxdiinna waxa ugu shar badan aladiina kuwa tubqiduunahum aa u cadhaysantiina nacdeen wa yubqiduunakum iyaguna idin cadhaysan wa talcanuunahum aa nacdalaysaane wayalcanuunakum idinkuna iyaguna idin nacdalaya waay qaala wuxu uhi qulnaa waxaanu nidhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay afalaa nunaabiduhum kuwa miyaanaan ku baxayn oo aanaan markaa waxa weeye madaxnimadooda burinahayn oo aanaan la dagaalamayn oonaan shaqo ka qabanayn qaala wuxuu uhi laa maya waxbaha ku bixina maa aqaamuu fiikum salaata intay dhexdiinna salaada ku oogayaan ha ku bixina maa aqaamuu fiikum asalaa salaada intay idinku dhex oogayaanay salaadii kuwa tukanaya yihiin ya ha ku bixina laa maya ma aqaamuu fiikum asalaa wuu ku celceliyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam muttafaqu rawaahu muslimu muslim baa wariyey qowluhu uhi tusalluuna calayhim ay tadcuuna lahum aa u ducaynaysaan weeye markaane waxaa laga qaadanayaa madaxda fiicani qiimaha ay leedahay iyo madaxda xumi dhibaatada ay leedahay macnaha xadiidkuna ma aha in madaxdii waxa weeyaan aimatuljaurkii la nacdali karo ay bannaan tahay in la nacdalaya ma aha macnuu sidaa oo madaxda in maaragta meelaha laga caayo ama la aflagaadeeyo ama la nacdalo mar haddii aanay xerada islaamka dabadda ka noqon taas iyadu sharcigu ma fasixinoo ma bannaana waayahay ha yeeshee rasuulku wuxuu ka warramay sala allahu calayhi wasalam arrin dhacayo waa min baabi alkhabar baa la idhaayoo arrin dhici doono ayuu ka warramay imisaa dee soo maray tan madax dadku ay necab yihiin iyaguna dadka necab iyo kuwa la jecel yahayba in badan baa soo martay wa can ciyaadi bni ximaarin imankana dee waaba iska saban aakhir oo arrimihii waa iswada bedeleen weeye wa can ciyaadi bni ximaarin radia allahu canhu qaala wuxuu ihi samictu waxaan maqlay rasuul allahi baan maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaal uu leeyahay ahluljannati ahluljannahu alaaatun saddex weeyi dadka ahlujanna ahi waa saddex duu sulطaanin muqsitun muwafaqun ka koobaad duu sulطaanin madaxnimo waa qofu saaxiiba kaasoo muqsitun cadaaliyahoo muwafaqun la waafajiyo khayrka iyo wanaagga la waafajiyo ka koobaad kaa weeyi iyo wa rajulu nin ninkaasoo raxiimun raxmad badan oo raqiiqulqalbi u qalbi jilicsan likulli dii qurbaa wa muslimin mid kasta oo qaraabo u saaxiib iyo qof kastaoo muslima u fiirso wa rajulu nin weeye raxiimun raxmad badan oo raqiiqulqalbi u qalbi jilicsan likulli dii qurbaa wa muslimin mid kasta oo qaraabo ah iyo mid kastoo muslimaba iyo wa cafiifun qof dhowrsoon oo baryadii iyo tuugsigii ka dhowrsoon oo mutacafifun aada isu dhowraya oo duu ciyaalin haddana ciyaal leh ciyaal badan markaa u saaxiib ah rawaahu muslim ciyaal badan buu leeyahay sida muuqata waxna ma hayo haddana wuu ka dhowrsoonyo wuu iska ilaalinayo dadka baryu idhaha balwaxisiiya ama shaxaado wuu iska ilaalinaya saddexdaa weeye ahlujanna baa rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam xadiidkana muslim baa wariyey markaa sifooyin kale oo badan oo lagu galaa jannadana way jiraanoo dee adilada kale sheegaysa eh saddexdanaa ka mid ah dadka jannada gelaaya saddexda qof ee sifadoodu sidaa noqoto dadka jannada gelaya ayay ka mid yihiin sifaad badan iyo tilmaamo kale iyo acmaal badan oo kaleo jannada lagu galaana way jiraan markaa qofkii xil iyo maamul ilaahay ku ibtileeyu ku imtixaano ee cadaalad maaragtay ku maamula sidii dee raggii ragaha ay ahaayeen wanaaggaas iyo qiimahaasuu leeyahy kakaldhanka kale u baydhaana wuxuu leeyahay dhibaatadaa iyo naartaa iyo janno la-aantaa baabkaa hore aynu ku soo maray ayuu leeyahay bahasha lagu yaacayo maanta ee lagu hirdamaayo ee sidaa laysugu daadinayaana tan noocaasa weeye axaadiid la yaab leh oo rasuulku kaga digaya sala allahu calayhi wasalam madaxnimada iyo in loo dhowaado iyo in maamulka la jeclaystana baababkan soo socda ayuu mualifku ku keenayaa khayrkiiyo wanaagga ilaahay hayna waafajiyo sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbi intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين